bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha afaraad sannadka laba kun iyo lix iyo toban kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn wararka uu duhurnimadan idin hayo reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxda ugu sarraysa dalka ayaa hambalyo u diray madaxweynaha dalkaasi jabuuti kadib markii uu si rasmi ah ugu guulaystay doorashada dalkaasi ka dhacday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah waxa ay ku fulisay raggii ka dambeeyey dilka allaha u naxariistay ee weriye hindiya xaaji maxamed qarax sababay dhimasho ee dhaawac ayaa waxa uu maanta ka dhacay xaafadda beexaani ee degmada shibis kaas oo loo adeegsaday gaari walxaha qaraxo laga soo buuxiyey islamarkaana la dhigay maqaaxi dad shacab ah ay ku sugnaayeen wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dalka ayaa waxa ay ka hadashay u diyaargarowga imtixaanaadka sanad dugsiyeedka sannadka ilaa akhbaaraadka dibaddana dhegaystayaal waxaa ugu waaweyn saraakiisha militariga ee maraykanka gaar ahaana gobolka koonfurta ku yaalla ee texas ayaa sheegay in nin ka tirsan ciidanka cirka ee militariga maraykanka uu toogasho ku dilay taliyihii isaga xukumayay
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifan ooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebookga rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka uu duhurnimadan idin hayo rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxda ugu sarraysa ee dalka ayaa hambalyo u diray madaxweynaha dalkaasi jabuuti kadib markii uu si rasmi ah ugu guulaystay doorashada dalkaasi ka dhacday faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheenna xasan carab war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo ugu diray madaxweynaha jamhuuriyadda dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele oo ku guulaystay doorashada xilka madaxtinimada dalkaasi war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku xusay in doorashadii xilka madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday ay ahayd mid xaq ah oo si xab dimuqraadi leh ku dhacday waxauna madaxweynaha soomaaliya intaa ku daray in biseelka shacabka iyo siyaasiyiinta dalka jabuuti ee dhinaca dimuqraadiyadda uu yahay kan keenay in doorashooyinka ay si nabad ah ku dhacaan waxauna ugu dambayntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u rajeeyey madaxweynaha dalka jabuuti inuu ilaahay la garab galo xilka culus ee mar kale loo doortay waddanka iyo shacabka reer jabuuti in ay ku noolaadaan horumar iyo baraaro sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa isna dhankiisa hambalyo u diray madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele isagoo ugu hambaliyeeyey ku guulaysiga xilka madaxtinimada ee ku guulaystay dalkaasi isagoo u rajeeyey inuu ilaahay la garab galo xilka culus ee loo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa isna dhankiisa hambalyo u diray madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ee loo doortay xilka madaxtinimada dalka jabuuti ugu dambayntii wasiirka wasaaradda faafinta xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maarey oo xafiiskiisa shir jaraa'id ku qabtay kuna hadlay afka dowladda ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray madaxweynaha dalka jabuuti isagoo ugu hambaliyeyey ku guulaysiga xilka madaxtinimo ee dalkaasi bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ku hadlaya magaca dowladda federaalka ee soomaaliya kan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan xukuumadda iyo iyo iyo dawladda soomaaliyeed waxaan hambalyo u diraynaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle guusha uu ka gaaray doorashadii ka dhacday shalay oo jimca ahayd dalka jabuuti waxaan sidoo kale hambalyo u diraynaa shacabka reer jabuuti ee mar kale dib u doortay madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxaan leenahay doorashadaas runtii ka dhacday jabuuti oo ahayd doorasho u dhacday si dimuqraadiya oo nabadgelyo ah waxaan leenahay shacabka iyo madaxweynaha dib loo doortay mudane ismaaciil cumar geelle hambalyo ilaahay dawladda iyo dadka jabuuti ha siiyo nimco iyo barwaaqo iyo bashbash hambalyo hambalyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa xilka madaxtinimadan ku guulaystay dalka jabuuti isagoo muddo toddoba iyo toban sana madaxweyne ka ahaa dalkaasi waxaanuu sii hogaamin doonaa shanta sana ee soo socoto
mahadsanid xasan carab maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay raggii ka dambeeyey dilka allaha u naxariista ee wariye hindiya xaaji maxamed oo ka tirsanayd warbaahinta qaranka sida uu warkan ku faahfaahinayo cabdicasiis maxamuud guuleed afrika maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxay xukun toogashaha ku fulisay saaka laba qof oo ka tirsan kooxda ugus al-shabaab oo kala ah cabdirasaaq maxamed barrow caddow iyo xasan nuur cali faarax oo labaduba loo haystay inay dileen allaha u naxariistay ekis weriya marxuumad hindiya xaaji maxamed khayre oo ka tirsanayd raadiyo muqdisho iyo s n t v labadan dhagarqabo oo lagu toogtay fagaaraha cadaaladda dugsiga sare ee booliska jenaraal kaahiye ayaa waxa ay soo mareen marxalado kala duwan ka hor intii aan la toogan shan iyo labaatankii bishii labaad labadii kun iyo lix iyo tobanka ayay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidaha soomaaliya xukun ku riday labadan qof waxaana lagu kala xukumay cabdirasaaq maxamed barrow oo togasho lagu xukumay iyo xasanuul cali faarax oo cabsidaayin lagu xukumay ha yeeshee sagaal iyo labaatankii bishii labaad ayay xukunsanayaashu ka qaateen racfaan xukunkii maxkamadda darajada koowaad waxaana kadib ay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee soomaaliya u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay labadan qof ee ka tirsan ugus ugu dambayntiina maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxay baabi'isay gebi ahaanba xukunkii ay riday maxkamadda darajada koowaad waxayna maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ku kala xukuntay cabdirasaaq maxamed barrow caddow iyo xasan nuur cali faarax dil toogashaa ugu dambayntiina saaka ayaa lagu fuliyey labadan qof toogashadii oo ahayd khisaastii allaha u naxariistay marxuumad weriya hindiye xaaji maxamed waxaana kadib toogashada la hadlay warbaahinta gaashaanla dhexe cabdulaahi xuseen maxamed mayoonge oo ah xeraalye ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya maalintii ay taariikhdu ahayd shan iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo tobanka waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacankudhiiglayaasha kale ah kow cabdirasaaq maxamed barrow caddow labaatan iyo sideed jir ah ina saynab maxamed maxamuud ku dhashay xamar labo xasan nuur cali faarax soddon iyo toddoba jir ah ina faadumo xasan ku dhashay xamar kuwaasoo xafiiska xiriiraarinta guud ee ciidamada qalabka sida ku soo wada eedeeyey in ay ka wada tirsan yihiin ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyagoo qarax ku xidhay gaari ay lahayd marxuumad ekis weriye hindiyo xaaji maxamed khayre qaraxaas oo ay u geeriyootay taariikhdu markii ay ahayd saddexdii bishii labiyo tobnaad laba kun shan iyo tobanka waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow cabdirasaaq maxamed barrow caddow dil toogasho ah labo xasan nuur cali faarax xabsi daa'im taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo tobanka waxaa xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida racfaan ka qaatay xukunsanayaasha maalintii ay taariikhdu ahayd sagaal iyo labaatankii bishii saddexaad laba kun lix iyo tobanka waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay racfaanlayaasha waxayna labadaba ku xukuntay dib toogasho ah qisaastii oo ah qisaastii marxuum ekis weriye hindiyo xaaji maxamed khayre maanta oo ay taariikhdu tahay sagaalkii bishii afraad laba kun lix iyo tobanka waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa labadan qof ee saaka la toogtay waxay ka mid ahaayeen shabakadii soo abaabulay dilkii allaha u naxariistay marxuumad weriyo hindiye xaaji maxamed oo dabayaaqadii sannadkii tegay si dhagara gaarigeeda qarax miina loogu xiray xilli ay ku mashquulsanayd howlmaalmeedka gurigeeda
qarax sababay dhimashaya dhaawac ayaa waxa uu maanta ka dhacay xaafadda beexaani ee degmada shibis kaas oo loo adeegsaday gaari walxaha qaraxe laga soo buuxiyey oo la dhigay meel maqaaxi ah oo dad shacab ahna ay ku sugnaayeen gudoomiyaha dhallinyarada ee gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makaraan ayaa arrintan waxaa ka waraystay wariyaheenna mustaf maxamed axmed warcadeeye ugu horeynna wuxuu wax ka weydiiyey khasaaraha uu geystay qaraxa waxaana uu ku warceliyey sida waa tahay dhegaystayaal waraysigaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa insha allah wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dalka ayaa waxa ay ka hadashay oo diyaargarowga imtixaanaadka sanad dugsiyeedka ilaa sida uu warkan ku faahfaahinayo cabdulaahi codka
shirkan jaraa'id ayaa ujeedkiisu u ahaa diyaargarowga imtixaanka sanad dugsiyeedka kaasoo laga qaadi doono dhammaanba gobollada dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya agaasimaha waaxda dugsiyada gaarka ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare muuse maxamed caraale ayaa sharaxaya qaabka ay dalladaha iyo dugsiyada gaarka u soo gudbinayaan xogta ardayga xafiiskan waxbarashada gaarka ah ayay shaqada ku soo dhacaysaa awalan dalladaha ka shaqeeya la shaqeeya soo diyaariya ardada imtixaanka u fadhiisanaysa ilaa iyo haddana si habsame ayay shaqadii u socotaa wax khilaafa ma jiraan wax iska qabsiya ma jiraan wax iska hor imaada ma jiraan si habsamiah ayay dalladihii usoo gudbiyeen intooda badan waxaan dhihi karnaa boqolkiiba siddeetan iyo shan way soo gudbiyeen reportkii ama daatadii ama xogtii ardayga ee laga doonayay ee ardayga u fariisan lahaa ardayga ugu fariisan lahaa imtixaanka ay usoo gudbiyeen wasaaradda waxbarashada hiddaha ee tacliinta sare sanad dugsiyeedkan isaga aan u fadhino labada kun shan iyo toban laba kun iyo lix iyo toban maha xafiiska imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada iyo hiddaha iyo tacliinta sare mukhtaar cabdulaahi xaaji bulbulle ayaa ka warbixiya qaabka uu xafiiskiisa ugu diyaargaroobay imtixaanka
sanadkii inaga tegay laba kun iyo toban iyo afar toban iyo shan sanad dugsiyeedkaas inaa imtixaankaasi uu hirgalay la qaaday ardadiina shahaadooyinkay qaateen natiijo fiican inay ka soo baxday sanadkan hadda oo kii ku xigay ah oo labaad oo wasaaradda waxbarashada ay qaadayso imtixaan guud oo ardada lagu qiiminayo waxa weeyaan sanad dugsiyeedkii yaa hadda gallay dhammaadkiisii xilligii ardada la imtixaani lahaa ama sanad dugsiyeed ku dhammaan lahaa laba kun toban iyo shan ilaa laba kun toban iyo lix saas darteed sistamkii bahda waxbarashada waa lagu heshiiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare xaamud cali xasan ayaa tilmaamay in ay si aada ugu diyaargaroobeen imtixaanka sanad dugsiyeedka oo ka wada dhici doona gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya maanta inaan u ceelaamiyo oon ogeysiino oon ka wargelinno ummadda soomaaliyeed bahda waxbarashada oo dhan waalidiinta ardayda in aan imtixaankii sanadka ee dugsiyada sare aan qaadi doono bisha meey koob iyo labaatankeeda sidaad ogtihiin arrintaasi juhdi dheer baa loo soo galay waad ogtihiin somalilan dhowr iyo toban sannadood bay qaadaysaa puntland waxay qaadaa iyadu ilaa lix sannadood ilaa toddoba sannadood si aad ogtihiin sanadkii horena waa nakii south centralka amba gobolada ee koonfur iyo bartamaha soomaaliya oo sanadkii horena
waa sanadkii labaad ee wasaaradda waxbarashada hiddaha ee tacliinta sare ay qaato imtixaan midaysan oo ay ka wada qaybgelayaan ardayda wax ka barata bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya
qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu maanta ka dhacay xaafadda beexaani ee degmada shibis ee gobolka banaadir kaasi oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay maqaaxidad shacab ah ay ku sugnaayeen haddaba guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makaraan oo ka mid ah mas-uuliyiintii tagay goobta ay wax ka dhaceen ayaa qadka teleefoonka waxaa kula xidhiiray waryaheenna mustaf maxamed axmed uwar cadeeye ugu horaynna waxuu wax ka weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo khasaaraha ka dhashay qaraxa waxaanuu yidhi sidan
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah run ahaantii qaraxii ka dhacay beexaani maqaayadii oo dadku ku cuntay haayeen waa run ahaantii wax laga naxo waxaa ku dhammaada waa dad shacaba dad masaakiina waxaa igu xumeeda arkay nin cuuriyahana oo gaari gacan meesha isjadaaya xandiiska jadaaya oo meesha casaarka oo ismaan badan u naf baxay marka run ahaantii waa waa waa wax laga yaabo marka wallaahi wixiis oo abaabulan waxaa leenahaa maanta waa waa waa waxa oo muhiim u yahay inay ka faa'iideen iyo jahanada inay ku waaraan marka maanta dad masaakiin oo si ganacsaaya meesha ku baaba'ay dad masaakiin waaya ilaa imise qof oo adaa dhimatay intaad og tahay aniga wallahi waxaa arkay saddex ruuxa arkay oo nin gaari gacan oo jidlay iyo laba ruux oo ayagana meesha ka mid baxay oo sadad ka ahaayeen goobta wax ka dhaceen waa goobtay marka haddaad tilmaanto waa degmada kudis waaye makaaxid oo ku taalo eh, iskuuska tayxaani maqaaxida ma maqaaxid dad rayiday ka cuntaynayeen miya Ah, waa dad rayida ku cuntay ayaga waa maqaayad oo bulsho oo duhurkii shacab oo dhan oo iska qabeeye waay marka waxa lagu qarxiyey ma qof baa galay ma eh, gaari meesha la dhigaa maxay yihiin waxa qarxay waa gaari qarax ka buuxo oo banaanka la dhigo waay oo dhagarqabaash dhigan marka w- gaarigiiyaa qarxay gaarigaa keligiis qaraxay haye marka ilaa hadda ma meesha ma miyaad joogto adigu may haddaa kasoo tagnay laakiin meesha waa tagnay meesha dadka waxaa ku baaba'ay dadkiyaa ku baaba'ay iyo baabuur banaanka kujiray dad meesha isku tiraya ilmo yar oo casheeyaa oo baabuurka iska tirtiraa marka baabuurka meesha lasoo dhigo intaasoo ku dhammaatay haye dhaawacay misuu gaarayaa ogaantaa wallaahi aniga hadda markaa tegay dhaawac maba arkinba Eh, saddexdaas ruux oo dhimatay oo shacaba in ma intaan ayan ma arkin qof dhaawac maba arkinba
ah marka dhimashadu intaa inay ka badan tahayna waa suurtagal waa suurtagal marka intaas hadda ugu tagnay waana wallaahi waxa laga naxwaa inaa lillahi inaa ilaa raajicuun ilaahay jannadaha ka waraabay inta ku dhimata
gudoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makaraan oo qadka teleefoonka ugu warramayay mustaf maxamed axmed warcadeeye ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgallo lagu ciribtirayo maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ka wada qaybo ka mid ah gobolkaasi galguduud ayaa deegaano hor leh waxa ay kala wareegeen maleeshiyada shabaab haddaba gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan gutaale nuur fooley ayaa qadka teleefoonka ee ceelbuur waxaa kula xidhiiray waryaheenna cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekaya ugu horeynna waxa uu wax ka weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo meelaha laga ciribtirayo al-shabaab oo gobolka galguduud ka tirsan waxaana uu yidhi sidan
adeer howlgalladu ee sidii loogu talagalay ayay u socdaan aad bayna u wanaagsan yihiin Een, ciidamaduna ee bartilmaameedyadii een, maaragtay ay higsanayeen qaybo kalena way ku sugan yihiin qaybaha kalena insha allah way gaarayaan ee, ee, maalmaha soo socda waa tahay hadda xaggee bay si gaara howlgalladu ay iga socdaan deegaanada ee, deegaanka ee, dacar iyo dabiil iyo meesha la yidhaahdo gurudgud iyo tarambi dhulkaasay isku ballaariyeen ciidamadu sax Ee, baadigoob kalena waa jiraayo weli way baadigoobayaan kuwa hawsa ku jira oo sharuurayaasha ayay ku maqa- ay baadigoobka ku maqan yihiin hadda sax Ee, dabadeedna insha allahu tacaala ee, dabcan ee, ta- taargegyada dhignaa ayaa maaragtay lagu sii jeedi doonaa farahaasna waa sidii loola wareegay dowladda loola wareegtay iyo amisom waa tahay ilaa iyo iminka marka maxaa khasaaro oo maleeshiyaadkaasi loo geystay dhammaan goobaha lagala wareegay intay ciidamadu howlgallada ay ka wadeen
adeer isku day weerare ah ay isku dayeen inay maaragtay balkool joogsadaan iyo maaragtay ilaa hadda ee, toddoba ayaan haynaa ee, meesha ay uga tageen sax ee, kuwo kaloo badanna way qaateen oo maaragtay qaarga hareeri iyo meelahaas way kusii dheeseen oo meelaha dhexay meelaa sideed sax ayaan hadda tira ahaan haynaa mhm.
marka ee, wax dhibaata iyo wax culays oo weyn oo hadda naga haystaan ma jiraan sida hadda saraakiishu ii sheegay wararka ugu dambeeyey waa tahay bal hadda deegaanada een, ah, ciidamada ay la wareegeen oo maleeshiyaadkan argagixisada lagala wareegay bal xaaladooda haddaad sharaxaad iga siisa waa sidee xaaladooda hadda
waay adeerow horta ee, shacabku waa ka dhiban yahay sax nimankaani waa ee, maaragtay shacabka dhibaatadiisa way u dareeraanoo waa iyagu afduubayaal weeye Mhm.
Ee, intii aan ciidamadu soo gaadhin ee, way jiraan shacab ay afduubteen oo maaragtay ay howska la galeen iyo meelaha ceesha adduunka ula carareen sax iyagana waa lagu daba jiraa ee, in badanna maaragtay waa laga soo ee, waa laga reebay oo maaragtay hadda waxay ku sugan yihiin goobihii Ee, inta kalena ee, qaab waxaan ugu diraynaa ee, dadka soomaaliyeed oo deegaanadaas ku noolow aasarta dalka reer ceel buurow waxaan leeyahay isdejiya ee, maaragtay wax dhibaata ay ma jiraan waa ciidamadiinu waa wiilashiinu ee, weliba kuwa deegaanka ka soo jeeday ah waxaan leeyahay marka isdejiya lana shaqeeya Een, waxaana u baaqayaa inay si lixaad leh ay u garab istaagaan waxaa la yidhi col intuu gelid kaaga gooyo guulguul guulguul intuu kaaga gooyo gelid kaagama gooyo baa la yidhi sax adaa seven days oo maaragtay aad ku xorowdaan ood uga baxdaan halo dulqaato hana lala shaqeeyo dabadeedna waa isdaysiin cadowgii idin daadsaday marka eh, intaasna shacabkaan leeyahay adeer halkii ay ku cararaanna waanu ku dabagelaynaa een, khaasatanna ee galguduud iyo midig inta dhulka ay kaga sugnaayeen oo ay ka joogeen oo dhan wax kala har ah ma leh kaasaa hormaraya iyo meel hebla la hormarinaya kuma odhanaya laakiin dhammaan midig iyo galguduud intay kaga jireen een, wax jaanisa oo la siinayaa ma jiraan insha allahu tacaala bal dadkii noloshoodu sidee tahay bal dadkii noloshooda iga waran xaaladooda sidee bay tahay haddii aad een, ciidamadii ay deegaanadii ay kala wareegeen maleeshaadkaasi bal dadka dhibaatada ay ku hayeen ma kala hadasheen dadka xaaladooda
adeer dadku dhibaato way qabaan ee, waa wax la ogyahay oo caama weeye ee, maaragtay annaguna hadda waxaa weeye maska diridiisa baanu ku jirnaa maska markaan dilana insha allahu tacaala ee dowladda ee se- federaalka soomaaliya maamul goboleedka galmudug oo hawsha wada hadda een, dhammaan waxaan u sheegi doonaa insha allahu ee, sida kama dambaysta ah ee maaragtay ee, xaaladdu ay tahay marka ee, maamul goboleedka galmudug si gaara waxaan uga codsanaynaa inay si dhaqsiya ee goobaha ee, laga saaray cadowga inay daawo iyo maaragtay waxyaabaha fududoo sidii ee, ee, ee, huy iyo maaragtay hoy intaba hadda dadku ee, waxaad moodaa in badan oo kamida inay maaragtay ee, ka barakaceen aad moodaa inay maaragtay inta karaankooda dadaal ay noo suubiyaan baan insha allahu iyagana aan ka dalbaynayo oo ka codsanaynaa Ee, dowladda federaalkana waxaan leenahay iyadana ciidamada ee, xoogga dalka oo loogu talagalay ee, raydkiisooda labaatanaad ee dhinac ee ka bannaan boosishakoodu maanta uu bannaan yahay waxaan codsanaynaa si deg deg oo emergency in lala kusoo gaarsiiyo insha allah kornel guutaale gudoomiyaha degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo la hadlayay warbaahinta qaranka ee radio muqdisho ayuu kaasi ah gudoomiye aad baad mahadsan tahay
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo maanta shir guddoominayay kulan ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee maamulkaas ayaa kulankaasi lagu soo dhoweeyey go'aanka puntland ee ku aadan hanaanka doorasho ee dalka siraaji sheekh isxaaq ayaa baydhabo ka soo warramay faatahay dhegaystayaal warkaasi dib ayaynu ugu soo laaban doonnaa insha allah degmada xudur ee gobolkaasi bakool ayaa laga dareemayaa isbeddello nabadeed taasoo keentay in dadkuna ay bilaabaan dukaamaysiga xilliyada habeenkaa maxamed xasan gooni ah inoo sii aanbaqaado
waxaa ku soo badanaya magaalada xudur ganacsi habeenkii ah iyadoo xilliyadii hore dadka habeenkii ganacsada ay ahaayeen kuwo fara ku taris ah waxaana arrintaa sabab u ah ammaanka oo aad u wanaagsan koronto cusub oo magaalada lagu soo kordhiyey iyo dadka qaar oo isticmaala soolarada adceeda ku shaqeeya waxaana korontadaasi lasoo shidayaa lixda iyo barka fiidnimo ilaa iyo sagaalka fiidnimo wixii intaas ka dambeeya magaalada xudur oo xarun waa gobolka bakool waa muqdi wax leera kuma shidna waxaan booqday goobo ganacsi oo habeenkii shaqeeya waxaana dadkii aan la sheekaystay ka mid ahaa aamino xasan maxamed oo loo yaqaano aamino ilig waxay dukaan weyn ku leedahay bartamaha magaalada xudur waxayna iiga warbixisay waxyaabaha ay ku ganacsato Aan way ka ganacsaday shoppingku habitaanku banaankana shaayala ka gade meeleeray biyaaf oo jibneen way ka gade saasalan ka ganacsadeen min way ka ganacsado fadnay ha amni ahaan ganacsado korna laakiis way baa ka ganacsado waynay ha korontada dartiye korontada tuma ilaa masaay afartan daqiiqi laashade sidisaa oo sidisaa buureen way damiye magaalada koronto male inti shansa amnin ahaan inti shansaa beeskuunati degagna inti shansaa lisaa todobsaa way ka ganacsada kor way unku jarne laakiis wal koronto leeraw dhamule sidoo kale waxaa iyagana aan mehradahooda kula kulmay qaar ka tirsan ganacsatada habeenkii shaqeeya anmaylyarey maxamuud maxamed shuuriye mabaan ka ganacsaday farmashi walaan gadaw may waa daawo daawada mayba kumad ee sharoobooyinka jara kaniin kaabsol dhanka jaran mayna ku hawgeemarid may ku gadada jaranay baydhawo mase muqdisho diyaari kala kooyane laakiin hata may kala kooyane beledweyne baawar la saare baawarka may waa kartoonka hata may ninka kooyaha lama doolar ibar waagii horena halka kiila yama ninka kooya sida doolar oo diyaaradda hayti marka lamadaas farqiyaan dhahoy korontada hanuunga may waa ariirika jarta hal sahmi namama la lahashade sadisaan way noo dansade may bana noo qaaday tumunkuun oo andhakan tahaa balliisada boqolkuun oo tumishan doolar andhakanta kaalin aadan maxamed
waranba waxyaabaha ganacsadaasna ku leedahay wali kumid ah kookada sadafa cantada li- biyo cabitaanka oo la qasow sharaabe kale oo adaaba sida maangiyaalka iyo caaninaas magaalada zaidka sayta hanuuma isticmaalan cabitaanka sayta madan saas dartee qoy adayna meelo ganacsi oo cusub oo wali bilaabatay daray magaalada xanuuri waana ka ganacsada wali kumada qalab horta wal guud ahaan wali ka ganacsaday electronic electronic wali kumada mobile galsho qoloftiyo bateriyaajo fiilooyin bateriyaaoo yaryarka oo rimuude mailerais falashe ilaa in kaamara bateriyaajo walaa mobile isticmaalo mase oo kaamara isticmaalo qalabjo ahay marka qaabno ay ku iibsadaan dadka socodka qoran
kasaan laakiin dhawaantan dadka eeda maasha allah in faylin hata si walatiin ku iibsadaan eedan faylin hata dadka dhaw eediyada hata klienti walaa eedan fayl koronto hata inshadan wali waaya koronto magaalada ka isticmaalaw tum ila musaa in musallaa dhiya sadisa wal dhamagna bahaas lamsadaasaa kudamboy ganacsi majaro lamuhorigi jaro nusumidleena maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed halkaad warkaasi dhegaystayaal kala socotaanna waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saraakiisha militariga maraykanka gobolka koonfurta ku yaalla ee texas ayaa sheegay in nin ka tirsan ciidanka cirka ee militariga maraykanka uu toogasho ku dilay taliyihii isaga xukumayay dilkaasi loo geystay sarkaalka ayaa waxa uu ka dhacay aroornimadii jimcaha meesha lagu magacaabo san antonio militariga iyo booliska ayaa markii toogashada dhacday si deg deg ah ku soo galay dhismaha saldhigga ciidanka cirka ee lackland oo baaritaanna sameeyey afhayeen u hadlay duqa magaaladaasi jemes keth ayaa sheegay in nin ka tirsan ciidanka cirka uu toogtay sarkaalkii isaga ka sarreeyey inta uusan isdilin halkaasina bilayska waxa ay ka soo qaadeen laba ruux meydkooda oo la dhigay qaboojiyaasha cisbitaalka si loo baaro dilkaasi saldhigga ciidanka cirka ee lackland waa xarunta ugu weyn ee ciidanka cirka maraykanka ee lagu siiyo tababarro ciidanka la qaadanayo inay ka mid noqdaan duuliyaasha difaacaya dalkaasi maraykanka ugu dambayntiina ninkii ugu dambeeyey ee bilayska dalka beljam ayay doondoonayeen oo lagu tuhmayo inuu ka dambeeyey weerarkii ka dhacay magaalada baariis ee dalkaasi faransiiska ayaa la qabtay habeenkii xalay ahaa oo la dhigay xabsiga ninkaasi oo lagu magacaabo maxamed abirini oo koob iyo soddon jir ah ayaa waxa uu ka mid yahay shan ruux oo ay qabteen bilayska magaalada brussels maalintii jimcaha oo lagu tuhmayo nin inuu ahaa ninkaasi ninkii sitay koofida oo shandadii uu ku sitayna waxyaabaha qarxa ay meel u mari weyday dabadeedna ka fakaday bilayska inta aanay ka dhicin qaraxyada gegidda duyuuradaha ee zavantam ee magaalada brussels bishiiina soo dhaaftay bilayska magaalada brussels ayaa sheegay inay qabteen nin kale oo isna lagu tuhmayo inuu ku lug lahaa weeraradii dhowaan ka dhacay gegidda duyuuradaha ee magaalada brussels xeerlaaliyaha dalkaasi beljamka ereg vander ayaa uga warramay wariyaasha howlgallada ay qabteen ciidanka booliska iyo ninka ay qabteen oo lagu magacaabo maxamed abreni inuu yahay ninkii saddexaad ee ka baxsaday inta qaraxyada aanay ka dhicin magaalada brussels ee dalkaasi beljamka guud ahaan dhegaystayaal warkii caalamka oo aad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya duhurnimadan waa naga intaas waxaa warka idinla socodsiinayay anigoo ah cumar cabdi xasan cumar caaqil waxaa inoo soo saaray cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeye farsamadana waxaa inoo fadhisay leylo dhammaanteenu isku duuban waxaan idinkaga teganaa sidaasii nabadgelyo ciddii wararkeena ay seegaan iyagoo qoraal maqal iyo sidoo kaleba sawiro wata ay dib uga heli kartaa bartaynu internetka ku leenahay ee rediyo muqdisho dotnet